gudoomiyaha degmada cadaado ee gobolka galgaduud faarax diirey warsame iyo wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug cabdulaahi cabdiraxmaan tootole oo ka qeybgelayay munaasabad lagu daafurayay hoteel cusub oo laga hirgeliyey degmada cadaado ayaa waxa ay bogaadiyeen ganacsatada hirgelisay xaruntan iyaga oo ganacsatada kale ee deegaanka kasoo jeedana ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan magaalada hoteel cawaale waa hoteel si casri ah loo qalabeeyey si casri ah ay ugu dhammaystiran yihiin dhammaan wixii hoteel u baahnaa maqaaxidii iyo kafeteriyadii iyo hoteelada waxay u baahnayeen oo dhan leh waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana wa tacaala marka koowaad suurto geliyey in hoteelkan casriga magaalada cadaada laga hirgeliyo waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa milkiilaha ganacsada axmed nuur sheekh cumar oo hoteelkan casriga magaalada cadaada ka hirgeliyey waxaan leenaha waa mahadsan tahay maalkaaga iyo xoolahaagan allah barakeeyo hoteel cawaale sida aad magacba ka garanaysaan wuxuu ku magac yahay calanka soomaaliya uu ku magac yahay waa hotel jiifkiisii iyo maqaayadiisii iyo wax kasta ay iskugu jaango-an yihiin waana hoteeladii loo baahnaa deegaamada mar hore in lagu soo kordhiyo waxaan leenahay dadkii maalgeliyey aad iyo aad aad u mahadsantihiin axmed nuur iyo dadka kale walaalihiisa waxaan leenahay dadka kale reer cadaadood dal walba waxaa dhista dadkiisa deegaan walba waxaa dhista dadkiisa waxaanu leenahay sida walaalahan ay u maalgashadeen deegaanka iyo dadka deegaanka u maalgeliyeen idinkuna u maalgashada hoteella intaan ka badana laga rabaa goobo kaloo ganacsiyo intaan ka ballaarana laga rabaa waxaan leenahay qof waliba maanta wuxuu dhisanayaa waa deegaankiinni deegaankiisa waaye qof kasta oo deegaankan ka soo jeeda waxaa la rabaa inuu asaguna hantidiisa qayb ka gelisho hoteeladu waxa ay ka mid yihiin ganacsiyada waayihii dambe kusoo badanayay galmudug iyada oo dib u dhis iyo maalgashi laga dareemayo degmooyinka qaar magaalada cadaado ayaana ka mid ah magaalooyinka ee ganacsatadu ay ku baraarugeen maalgashiga iyo horumarinta deegaanka